Ururka deegaankaadeeda oo kaaladaasa hayada gareedo iyo qaboojiye kulan wacyigelin eh oo ku dareeranga dadkii kubaraka iyo dhibaatooyinka ku dhaladi isbedelka cimilada. Kulankan iyo waliba diirada laga saaray sahanka halan harowka iyo koraan qaadowka geed abuurowka. Wacyigelintun iyo dadka barakacayaalka iyo saameyntiya isbedelka cimilada. Sidoo kalena waliba iyo ka abuurina in ku badan todobaatan geeda qaar ku mid ah xarooyinka barakacayaalka ee duleedka magaalada Baydhabo. Gudoomiye ku-xigeenka ururka Deedo Saciida Maxamed Nuura oo kulanka iyo booqashada kureeda iyo la hadli warbaahinta iyo faahfaahin ku biidiya. Ujeedka kulanka wacyigelinta iyo aan sameeyin dadka kubaraka dhibaatooyinka ku dhaladi isbedelka cimilada.
Inuna wacyigelinha ku suubina meel raayisa wacyigelinha suubina kaamleeyta degan waxa kubarakacin duleedka magaalada Baydhabo iyo degmooyinka Baydhabo ka tirsan. Een way baahan koynay inuu ku wacyigelino isbedelka cimilada iyo si halwaar dhinka deerfadi iyo si lin horseeda fadi insha Allah. Marka dad badan waxa ku qayb galay oo kaamleeyta eh een way baan ku fahmayeen kulay wal badan inay ku fahmeen aan malay hadii ilaahay era een barnaamijkan way bawadeen dado een deegaan development organization iyo wayno taabigeliya hay'ad gareedo iyo een een hay'adaas oo fanka biyaha oo danada leerow een eedeedan ma hasantiin madan horeeyta ku qayb galow kasan ku qayb galeen ha raabtiyo inay gabro iyo ore kuriita een may kala siin sheegay in isbedelka cimilada 10 iyo geegan taraan ka koobo korna oo una neeska koyn geeg in wali yar ku taaban hadii ilaahay era walaanu ku taabaneen nagadan wal oo miri dhale oo isiinu ku faa'iideen oo dadka tantan sokooye ee may ku faa'iidaysanaha wal isin siin kuma qanaayeen isin sheega wal oo una noo mognaayn isin sheegasan dad wiin iyo dad yar ba fadhiyaan marka kuri gabarna fadhiida een odayaal fadhiyaan marka dadka baadidu ku qooy in badan wayba ka jareen aqlasho wal eedan badan oo ununa ku faa'iidaana ununa way barogna magaaladii ununa wal isin siin ka dhaanaya isin sheegan hadii ilaahay era een way buu isbedelka cimilada markii lagu hadalo mawduuc shay eed eedan bileeriyo een markii bileeriyana kala wal badan oo ku saabsan oo deegaanadan oo een medalays dhankaas hirgalo isuna faa'iideen ka jarta mayba markuu sii rajeey hadii ilaahay er in isin geedo gooyi doona wuxuu la liin dhoofi doona warno isticmaalada yaraay doonaan wuxuu la isticmaalada yaraay doonaan oo ka ekaadan deegaanada halkan wala ma dili dhoofiya ma raayso raali halfinka kooyasa barakicina ka kooyasa waxaana ku mid ah dadka ku faa'iidaysadii wacyigelintun iyo mahadnaqeen ururka deedo anoo ah luulay isaaq mintaan ee macnaha shacab oo ku tirsan kaamanka duleedka macnaha baydhabo nii kala tirsan haddaba nahaysata saamaynta oo cimilada haddaba nahayta labaatan afar san rooba niigu budahay hadda jastanaadun hadda untuunu surugna halaytu miilamasa rooba niigu budahay saaseta wana oomugna may sababi biyoogi meelkeedin e male meel oo macnaha mayleerayusaceele masbiyoku qulqulayaan si war haatoy si macnaha meel sheebsheebe ee haatoy ee dhibkaas badan mayba sababay macnaha cimilada magaca leeraw tilmaam maxamuud maxamed leeraw maybanani waayigilahay oo waayigelinanaysahay oo faa'iido badan ah waayigelinanaysahay wal badan oo moogayna inaan sheegahay bedelka cimilada ayaan ninka waayigilyahay maydani waayigiliyay inageedan oo wadamageedan kayaalan faa'iido badan leeyahay sheegi ururka deegaanka hadeedo iyo hay-ada gareeda iyo isku kaaladenga iyo bulshada la kuwacigeliya geed abuurowka si lan hela dhul cagaaran oo dalxiisa lanqooyo koraa